halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee shan iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitirban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga v o a somaly com
aruurnimo suuban dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan waa subax khamiisa bisha disembar waa labaiyo labaatan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jaamac buulle jaamac
diblomaasiyaddu adduunkaba sidaan u ognahay hadday tolo way isbadishay awal intii siyaasadda iyo intii diblomaasiyadeed haddii laga shaqayni jiray diblomaasiyadaha adduunka ilaa dalalka ugu waaweyn waxay ka dhigeen diblomaasiyad dhaqaale annaguna tiimaan daba soconnaa kaasi waxa uu ahaa ilyaas muuse dawaale wasiirka maaliyadda ganacsiga iyo warshadaha ee jibuuti oo ka warramaya waxtarka diblomaasiyadda ee dhinaca dhaqaalaha warbixin ayaannu idinkaga haynaa qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeenana dhegaystayaal waxaa ka mid ah mucaaradka kenya oo ka cabanaya sharciga doorashada kenya oo xisbiga talada haya uu doonayo inuu wax ka bedelo sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixinno kale iyo ciyaarihii marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka daadgurayntii ugu dambaysay ee rayid iyo mucaaradba ayaa waxaa la filayaa inay dib uga bilaabato magaalada xalab ee dalka suuriya kadib markii hal maalin ay arigkaasi hakatay basaska ayaa hadda waxa ay ka soo gudbayaan bariga xalab sida ay saraakiil ka tirsan qaramada midoobey u sheegeen wakaaladda wararka ee royters ururka kormeeraha xaaladda xuquuqlinsaanka ee syriya ee fadhigiisu yahay waddanka ingiriiska ayaa ku warmay inay u diyaargaroobeen in dadkaasi lasoo daadgureeyo iyadoo islamar ahaantaasina uu ururkaas intaasi ku daray inay diyaar ahaayeen lixdan bas si ay dadka uga soo daadgareeyeen bariga xalab taasoo loo arkayay tallaabadii ugu dambeysay mucaaridku ay uga baxayaan magaaladaasi oo ay afar sano haysteen daadgureynta dhammaystiran ee xalab ee mucaaridku waxa ay gacan weyn u siin doontaa inuu gacanta ku dhigo magaaladaasi maamulka madaxweyne bashaar al asad taasoo u muuqata inay noqon doonto horumar uu dagaalku ka gaaray muddo lix sano oo halkaasi dagaalo ay ka soconayeen daadguraynta dadka ku dhaqan xalab ayaa waxaay ka timid ayaa waxay ku timid heshiis ay garwadeen ka ahaayeen ruushka iyo turkiga kaasoo sidoo kale dadka ku dhaqan laba degmo oo ka tirsan gobolka idlib ay mucaaridku haystaan dadka loogu baaqay inay halkaa isaga soo baxaan wasiirka arrimaha dibadda turkiga mawluud kafazunlu ayaa sheegay in soddon iyo toddoba kun oo qof laga soo daadgureeyey magaalada xalab isagoo sheegay in ujeeddadu ay ahayd markii horeba in daadgureyntaasi ay dhammaato shalay oo arbaca ahayd baadigoob xoogan oo loogu jiro nin lagu tuhunsan yahay inuu ka dambeeyey weerarkii isniintii ka dhacay suuqa baarlin ku yaalla ee dalka jarmalka ayaa ka soconaya dalkaasi iyo dalal kale oo yurubta ka mid ah labiyo toban ruux ayaa lagu dilay weerar loo adeegsaday gaari xamuula oo lagu qaaday suuq ay dadku uga dukaamaysanayeen ciidda masiixiga ee krismaska jarmalka ayaa soo saaray amar lagu soo xirayo anis amri oo tunisiya ka soo jeeda kaas oo ah afarilabaatan jir dherarkiisu lagu sheegay siddeed iyo toddobaatan mitir warbaahinta ayaa ku waramaysa in arbacadii booliska ay galeen laba dhismo oo ku yaalla magaalada baarliin iyagoo raadinaya amri balse isaga soo laabtay goobtaa iyaga oo faramaran aroornimo suuban dhegaystayaal halka aad naga dhegaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington ergada diblomaasiyadeed ee dowladda jabuuti caalamka u kala fadhiya ayaa shir wadatashi ah ugu soo gabagaboobay magaalada jabuuti oo ay isugu yimaadeen shirkan oo kii labaad oo noociisa ah oo ay wasaaradda arrimaha dibadda jabuuti soo qabatay ayaa waxaa lagu falanqeynayay howlaha daljirayaasha ee dalkaasi jabuuti warbixintan waxaa inoo haya waryahayga jabuuti ramadaan muuse shirka safiirada toddobiyo labaatanka ee deenjireyaasha u fadhiya jabuuti dalalka dibadda ayaa howlihiisu ka soo gebagabaysmeen magaalada jabuuti iyadoo ay tahay markii labaad ee kulan noocani uu ka qabsooma jabuuti inkastoo toban sanno ay u dhexayso kulankii hore iyo kan iminka lasoo gebagabeeyey waxaana lagu teliyey in wixii iminka ka dambeeya uu shirkanu hal mar qabsoomo sannad kaste si xidhiidhku u noqdo mid joogta dor ismaaciil wacays oo ah khabiir arrimaha dhaqaalaha oo reer jabuutiya ayaa iga warramay ahmiyadda iyo faa'iidada kulannada noocana safiiradu waxa weeyaan dadka waddanka ay ka tegeen waddanka ay joogaan u matila wax alla wixii halkan ka dhacaya ee mooleysa laga wadana waa dadka ka mas-uulka ah ee markaa ka caawiya dowladdan sidai ay howlaha looga taageeri lahaa waa tii marka imka waxaa looga jeedo wasiirka maaliyadda dhaqaalaha iyo warshadaha ee jabuuti ilyaas muuse dawaale ayaa ii faahfaahiyey siyaasadda cusub ee ku salaysan diblomaasiyadda dhaqaalaha diblomaasiyaddu adduunkaba sidaan u ognahay hadday tolees way isbadishay awal intii siyaasadda iyo intii diblomaasiyadeed haddii laga shaqayni jiray diblomaasiyadaha adduunka ilaa dalalka ugu waaweyn waxay ka dhigeen diblomaasiyad dhaqaale annaguna tiimaan daba soconnaa maadaama aan isleenahay dhaqdhaqaaq badan baa jira iyo lese inaan gaadhno horumar aan shicibka reer jabuutiya dalkaba aan u danaynayno madaxweynuhu u horseedayo taasina inaan isla wada fahamno safiiradii matilayey jamhuuriyadda jabuuti dalalka dibaddaha ku matilayey taabaa keentay haddabadeed inaan wadatashigaa aan yeelanno inaan xoojinno fahamkooga iyo dhaqdhaqaaqa jabuuti sida ay tahayba way la socdaan laakiin inaa intaa in ka sii adag aan sii gaadhsiinno oon keenno aan ka madhadhalinana deed maalgelintani loo baahan yahay jamhuuriyadda jabuuti ee dibadda looga baahan yahay taasina waxaan u malaynayaa arrin muhiim ayay tahay waata aan gebigaygaba ka wada shaqaynayno inkastoo dowladda jabuuti ay ku guda jirto dadaal lagu kubcinayo dhaqaalaha jabuuti oo arrintan shirka danjirayaasheeduna ay qayb ka tahay howlahaasi lagu xoojinayo horumarka haddana dadka reer jabuuti qaarkood ayaa ku eedeeya xukuumadda in safaaradaha jabuuti ay noqdeen waadhadh dhakhtarraa oo la geeyo kolba mas-uulkii la rabo inuu ka agdhowaado xarun caafimaad oo dibadda taasina ay keentay in safaaradaha jabuuti ay ka howlgalaan maxamuud cali yuusuf wasiirka amuuraha dibadda jabuuti oo arrintaasi iga jawaabaya ayaa ii sheegay sidii runta dalyar baan nahay bulsho yaroo iswada garanaysa kolka kolkuu qofu ay dhibaata qabsato dhibaatadaas ilaa madaxweynaha la gaadhsiiyaa sidii runta safaaradaheenii looguma talagalin inay noqdaan safaarada uun diblomaasiyiin buka la geeyo taas ma jirto sidii runta laakiin yacni dhowr safaaradoodoo oo laba saddex qof aan geennay way jirtaa haddana taasi waxay ka mid tahay adeega bulsho ama siyaasadda adeega bulsho aan aan wadno kolkaa taasi waan ka gudbi doonnaa sidii runta safaaradaha laguma talagelin inaad diblomaasiyiin buka uun la geeyo taasina ma jirto sidii runta waa la buuxinayaayo waa la badnaynayaayo laakiin dhowr qofoo aan wax u qabanayna way jiraan taasina siyaasaddeena bulshahay ku jirta danjiraha jabuuti u fadhiya washington iyo xarunta qaramada midoobay ee new york ambasadeer maxamed siyaad ducaali ayaa isna wax iiga sheegay in safiirada jabuuti ay leeyihiin awoodda dhaqaale ay kaga jawaabayaan arrimahan looga fadhiyo inay u guntadaan in muddoaba dowladdu xooga way saartay in ay safaaradayga ay siiso wixii resourceda ay u baahan yihiin resourceka ugu weynna maanta wixii kale ee budgetrigu isagu waa qiyaas la garanayo oo maanta alxamdulilah safaaraduhu way haystaan waxa ay ku shaqeeyaan resourceku weynna waa war ninka sahan tegayy waa inuu war uu hayaa uu ku dagaalgalo uu waddankii faa'iidada maximumka ugu qaban karo dor ismaaciil wacays oo ah dhaqaalayaha reer jabuutiya ayaa mar kale waxayga tilmaamay in danjirayaasha jabuuti u fadhiya dalalka dibadda ay soo ridi karaan waxyaabahan dowladdu ay ka codsanayso taasi waxay ku xidhan tahay siduu u howlgalo iyo sida uu maaragtay xidhiirkiisa uu leeyahay uu waddanka uga faa'iido iyo dhexgelkiisa haddii uu shaqeeyo waana dee waxa loo igmaday ee loo doortay meesha loo geeyey marka waa waxaweyaan waa taa weeyaan waana dad aad loogu kaalsoon yahay rag iyo dumarba waa dad lagu aaminay hawshii laguna og yahay wax alle waxay ula baahan yihiin lala garab joogo marka waa dad soo ridi kara wixii laga rabay haddaa doonto exaambilaad qaadan kartaa waxaan tusaalayaal baa jira mashruucyadeenna inta badan socda waxaweyaan kuwa inta badan dibaddeena kaga imanaya haddaba gogol xaadhka inta badan iyagaa leh rabadaan muse v o a jibuuti
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli inaga dhegaysanaysaan waa v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington markanna dhinacayo kenya xisbiga mucaaradka ee dalka kenya ee cod ayaa xisbiga talada haya ee dalkaasi ee jubbalee ku eedeeyey in isbeddel ay ku sameynayaan habka doorashada sannadka xisbiga cod ayaa maalintii shalay waxa uu is-hortaag uu ku sameeyey guddoomiyaha baarlamaanka waddankaasi josen muturi inuu galo aqalka baarlamaanka buuqna ka ridin maanta ayaa loo ballansan yahay in mooshin wax lagaga bedelayo doorashada dib loogu soo celiyo baarlamaanka wariyaha v o a maxamed faarax shire ayaa arrinkaasi ka waraystay shukri xuseen guure oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga mucaaradka kood waxaana ugu horreyn uu weydiiyey dooda halka ay ka taagan tahay arrimaha laga hadlaayana waxaa waaye sharciga doorashada sharciga doorashada oo ah waxaa jirta electronic oo ah midda suulka la saarayo oo maaragta computerka ah iyo mid oo buog baa kala jirta marka annaga xisbiyaha aan ka tirsannahay dowladda soo geli doonto xisbiga ah waxaan ku doodahaynaa wadanka oo dhan inay isticmaalaan combuterkaas lagu codeeyo dowladdana waxay leedahay waxaan rabnaa in la isticmaalo combuterkana la isticmaalo waraaqahana la isticmaalo midda buugga ah dowladdu boqol kiiba labaatan waxay sheegtay in dhulka aysan ka jirin adeega taleefanada ama adeega soo lalin karo natiijada doorashada marka haddii la isticmaalo buugaag waxaa loo diidan yahay waxaa la rabaa doorashada inay noqoto doorasho cadaalad laakiin waxaan u arkaynaa sharci darni inay keenayso haddii la dhaho mashiinta combuterka oo lacagta lagu bixiyey dana la dhihi doono hadhow ma shaqaynayso mid waa midaan diidanahay waxaan u rabnaa mashiinta inay shaqayso waxaan rabnaa doorasho cadaalad inay ka dhacdo waddanka oo buuggan iyo waxaas la sameynin marka annaga doodeenna waxaa waayey horta kenya waxay leeyihin boqol kiiba labaatan koronto ma jirto network laleeyahay waa been marka arrimahaan u riixeyna waxaa kamid ah inay waddanka oo dhan ay geliyaan network si warka u socon kara meel kasta jawaab oga imaan kara yaan u rabnaa midda labaada oga hor imaanayna oon u diidannahay inay manual isticmaalaan gacanta ay isticmaalaan waxaa kamid ah in la xado ma rabno doorashada la sameyn doono dadka waxaan rabnaa qofkay u codeeyeen in uu kusoo baxo si sax ah laakiin ayaga waxay wadaan waa wax tuuganimo in kuuraha la dhaco ay kusoo noqdaan saan la soconno dowladdu waxay doonaysaa in muran dambe uusan dhicin oo sanadkii hore xisbigiinna mucaaradka waad muranteen oo maxkamada ayaad la tagteen haddii marka dowladdu iminka ay go'aan sii gaarto oo baarlamaanka uu falanqeeyo qaabka doorashada u dhici doonto idinka maxaa buuq iyo qayli iyo baarlamaankii ood hor istaagtaan idin gelinayo sharcigan hadda la bedelayo baarlamaankan baa sameeya markii hore shalayta meesha markii la tagana waxay sameeyeen askar baa la keena boorsadaada la baari adaa lagu baaraya waxay ka dhigeen wax fooday ka dhigeen sharciga waa la bedeli kara wax dhib ma jirto keen oo kale annaga hadda ma jirto muxuu ahaaye network ma leh waan ogolnahay buugga in la keeno laakiin sharci lagu keeno haddii la dhahayo constituensigaasayto lagdheera mise nadada mise faafi koronti misane ijaara koronto ma qabto lasoo qorayo dhulka buugga ha lagu isticmaalo oo lakala shesheegayo meelaha lagu sameynayo waan ogolaana laakiin arrinta ay sameynayaan waxaa waaye wixii oo dhan ay isku duuduubayaan waxay leeyihin mashiintan ma shaqeyn doonto hadhow siday ku ogaadeen inay shaqeynaynin sidaan u isticmaalna buugga arrimaha laisku haysho arrimahaas camal wa marka muxuu ahaay inay socdaanna way is arkaan wadanka markay fiiriyaan maaragtay ay ra'yiga dadka aruuriyaan iyo xaaladda siday tahay inay dowlad tegi tahay ay arkaan waxaa jirto in idinka qudhigiinna laydinku eedeynaya in doorashada soo socota aad boobi doontaan oo aad dalka xataa keensateen khubaro hakin ku samayn doonto oo boobi doonto kombyuutarada idinkuna sababta aad kombyuutaraha la isticmaalaad u leedihiin ay tahay in aad diyaarsateen ciddii idiin boobi lahayd doorashada arrintaasi ka warran commissionka i b c hadda dhown baa la foomgareeyey oo yani la qabtay shaqaalihii meeshaas maarata commissionka geli lahaayeen waxa la xadaayo iyo waxa aan keenayno markii uu system jiro dhisan hagareyn kara misana la qabsan karo maarata wax laga xadi kara uu jiro ayaan wax ka sameyn leento meeshiba waxba ma yaaleen horta maxaaba lagu eedeen opposition ay ay xadaayaan mise sameynayaan laakiin dowladdu waxay sheegtay nin la yidhaahda michael yaad oo madaxweynahana uu sheegay qoraallada lagu soo qoray in idinku aad keensateen oo khabiirna ku ah arrimaha doorashooyinka laliskooda oo arrintaas iminka uu gacanta ku haya dalkana uu joogo maxaaba yaallaa horta laxadi wax qalabba meesha ma yaalo marka taas waxaan u arkayaa cambaareef maarata oppositionka lagu mucaaradayo masiada labaad dowladda jubilee waxay arkaysaa waa barye shacab laguma qariyo camal inay tegaysay waxaa jirta hay-ad dowladda maraykanka ee hay-adeeda u s aid ee wakaalo ka dhigatay oo la doonayay inay tacliimin dadka u samayso kenyaanka dowladdu tuhun ayay gelisay oo waxay tidhi hay-adahaas iyo hay-ado kale iyo weliba dalal kale ayaa dalka doonayo in ay ka geystaan boobtan dhanka doorashooyinka hadda waxay oga shakinayaan aniga ma kasi karo because waktigii hore hadda doorashadii aan soo dhaafnay oo labada kun iyo saddex iyo tobanka ahayd dowladii hadda soo dhismato jubilee oo labada kun iyo saddex iyo tobanka ahayd ifis way joogeen so ma wax inay hayaan ifis inay beriga ayaga wax u sameyn miyaa jirta maxay hadda saa ugu cambaareenayaan waa arrin meesha ku jirto shaki keeni karto laakiin aniga haddii aan u hadlo sida dadka opposition mucaaradka partiga maanta waxay oga shakiyeen iyo annaga hata haddaan nahna shicibka kenya ina ogaana muhiim e maxay oga shakiyeen ma beri hore ay wax la samey ma hadday wax ka rabeenoo may diiday maanta maxaad samaynaysaan marka idinka oo idinka go-aan ah waa dib ayaa laisugu soo noqonayaa waa la fariisanayaa baa layidhi barnaamijkii aad diideen shalay ayaa dib laidinkugu soo celinay marka maanta maxaad samaynaysaan waxaan rabnaa un qof cadaalad in lagu doorto qofka cadaaladda lagu soo doortana madaxweyne waddankan uu u noqdo midaan rabnana waxaa waaye okay ha la isticmaalo p v r ka systemkii computerka ha la isticmaalo meelkaasi wax loogu qaban lahaa arrinta aan ka hortegno hanalaga xoog badiya laakiin aan ka hortegno intaan ka qaylin karna aan ka qaylino si hadhowta beri noogu imaanin sida security biilka markay marinayeen haddana maanta dhalinyarada iyo dadka muslimiinta ee dhibka uga soo gaaraya biilkii beri hore la marin oo xoog lagu marin meesha waa runtood xisbigiisa meesha ugu badan
taasi waxay ahayd xildhibaan ka tirsan xisbiga mucaaradka ee dalka kenya ee xisbiga koor la yidhaahdo shukri xuseen guure waxaana ay u waramaysay wariyaha v o a maxamed faarax shire
subax walba kuwaa berisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatankiyo shan iyo labaatanka mitriban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
maqaarka gacanku samayska ah ee lagu daweeyo dadka gubta si ay ugu soo kabtaan baaba ku yimid maqaarkooda waa mid soo jireen ah oo loo isticmaalayay muddo dheer dadka dhibaatooyinkaasi ku habsaday hase yeeshee waa mid qaata toddobaadyo si jirku uula qabsado maqaarka macmalka ah islamarkaasna maqaarkan uu bilaabo inuu la falgalo xididada dhiigga sida si uu u neefsado inta uu la qabsanayo maqaarka waxa uu halis u yahay in uu cudurro ay ku dhacaan waxaase saynisyahanno u dhashay waddanka jile hadda soo saareen maqaar gacan ku samaysa oo neefsashada dhaqso u bilaabaya kevin enox ayaa warbixintan inoo diyaariyey waxaase inoo faahfaahinaya jaamac buule jaamac thomas egna waa barasare oo ka mid ah jaamacadda katoliga ee santiago waxa uu isku howlay inuu xalliyo dhib jira sidee loo heli karaa maqaar gacan rimis ah oo neefsanaya thomas waxa uu yidhi mid ka mid a dhibaatada ugu badan ee siyaasi saynisyahaniinta bacrimiya maqaarka ama sameeyo xubin macbal ah ayaa sida ah in uu abuuro xubin neefsanaysa tusaale ahaan waxaanu samaynay xubin weyn balse su-aasha waxa ay tahay sidee ayaad ugu neefsiisiin kartaa xubintaasi oo ku tillaalan jirka intiisa kale sidoo kalena waxaa dhaca waxaa ka mid ah marka aad ku tallaashid jirka in xubintani ay la qabsan weydo jirka intiisa kale taas oo ay micnaheedu tahay in badanaaba xubintani aysan helin dhiig oo aysan sidaasna ogsijiinka ku weydo su-aasha kale ayaa ah sidee ayuu maqaarkani ula noolaanayaa jirka intiisa kale marka lagu tillaalo jawaabahaasi waxa uu ka helayaa aljiga waana hab qaas ah oo la mid ah sida ay dhirtu u neefsato mudane egna oo arrintaa ka hadlayana waxa uu sheegay waxa aynu samaynaa waa in aanu alji aad u yaryar aanu ku tilnaanno sheeyo kala duwan tusaale marka aanu samaynayno maqaar gacan ku rimisa waxaan isticmaalno waxyaabo dhirta ka mid ah taas oo ay macnaheedu tahay in marka la tallaalo ay neefsan karaan waxaana sidoo kale oo ay soo saari karaan waxyaabo kale oo ay ka mid yihiin xanuun baabi'iyayaal iyo waxyaabo bararka ka hortaga sida la-adligeedna waxaan haysanaa sheeyo dad samee ah oo haddana u shaqaynaya sidii kuwii dabiiciga ahaa kuwaas oo neefsanayo igina ayaa sheegay in helitaanka arrintani ay ka ballaaran tahay waxtarka maqaarka loo adeegsan karo ee waxyaabo badan oo kale loo isticmaalayo isagoo arrintaas qeexayo ayaa waxa uu sheegay qeexistiisa aan ka bixin maqaarka bacrimiska ah inay tusaale un u tahay oksijiintu waa mid aad muhiim u ah howlo badan oo bini aadanku ay adeegsadaan waxaana jira cudurro badan oo la xiriira oksijiinta yaraanta waxaana ka fikiraynaa haddii in aanu isticmaalno farsamada cudur bacan farsamada cudurkan cusub aan idhaahda dhegaystayaal xubnaha la isku bedelayo daweynta barooyinka iyo weliba dib u abuurista dhaawacyada kala duwan tijaabooyinkan lagu sameeyey xoolaha ee farsamadan cusub waxa ay ku dambaadeen guul aada u ballaaran haddana cilmibaarayaashu waxa ay dhowrayaan inay bilaabaan sanadka cusub ee labada kun iyo labayo tobanka tijaabooyinkii lagu samayn lahaa bino aadamka aad iyo aad buu mahadsan yahay jaamac buule jaamac oo inoo soo koobayay warbixintii kevan enoxis halkaad ka dhegaysanaysanna waa v o a
dhegeystayaal waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno waxaa la dheelay kulmo ka tirsan horyaalka dalka talyaaniga oo kale kulan xiise badan ayaa waxaa kooxaha inter milan iyo s lazio ku dhex margegada giuseppe mese naadiga inter milan ay ku ciyaarto kulankaas oo ah mid indhaha lagu sii hayey ayaa qaybtii hore ciyaartu waxay ku dhammaatay goolla'aan bareejaha hase yeeshee marka la isku soo laabtay ayaa inter la soo baxday dardar xooggan waxaana ay saddex gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga lazio daqiiqadii konton iyo afraad ayaa goolka koowaad inter waxaa u dheliyey ciiraan evan banega halka daqiiqadii konton iyo lixaad laba daqiiqa kadib markii goolkaasi banega uu ku furay uu u labeeyey naadiga lazio ciyaaryahanka mauro icardi oo weerarka uga ciyaara naadiga inter milan kabtanna u ah sidoo kale daqiiqadii lixdan iyo lixaad ayaa mar kale mauro icardi shabaqa soo taabtay taasoo ciyaarta ka dhigtay saddex gool iyo waxba sidoo kale maanta waxaa la dheli doonaa kulamo kale naadiga kalyari waxay la dheli doontaa naadiga saswala fiorentina ayaa martigelin doonta naadiga napoli waana kulan ka mid a kulamada xiisaha badan ee maanta dhacaya balermo iyo baskar ayaa dheli doona roma waxay la dheli doontaa naadiga kievo verona zambedori iyo udinese ayaa sidoo kale ballansan halka torino ay la dheli doonto naadiga kubadda cagta ee genoa haddii dhegaystayaal aynu aadnana dhinacayo dalka sbain waxaa la dheelay kulamo ka tirsan coba delarey naadiga kubadda cagta barcelona ayaa waxa ay ku xaqday toddoba gooli waxba naadiga hercules inkastoo barcelona ay ciyaartooyi dhowrahi ka maqnaayeen islamar ahaantaasina ciyaartooy da'yar ay naadigu u soo saftay badakeed haddana waxaa meesha ka maqnaa ciyaaryahnada emerson la soo gaabiyo ee messi suarez iyo naymar waxaase beddelkaasi dhelaya ciyaaryahnoo ay ka midka yihiin rafinha iyo sidoo kale ciyaaryahanka rakatij iyo arda turan waxaana toddobada gool naadiga kubadda cagta barcelona dhaliyey saddex ka mid ah ciyaaryahan arda turan oo waddanka turkiga u dhashay iyadoo islamar ahaantaasina ravina iyo rakatijna ay goolo dhaliyeen sidoo kale kulamada kale ee shalay dhacay waxaa ka mid ahaa naadiga kubadda cagta ee eber ayaa waxa ay la ciyaartay naadiga sporting giqon saddex gool iyo gool ayayna kaga adkaatay naadiga sevilla ayaa ku barbaratay naadiga fermantra sagaal gool ayay dusha u saarisay iyo hal oo keliya oo ay naadigaas fermantra dhalisay deportivo la coronia waxa ay saddex gool iyo gool kaga adkaatay naadiga real batis asson ee granada laba gool waxba naadiga granada ayaa afka ciidda loo diray valencia waxay ka adkaatay naadiga leganis oo laba gool iyo gool ay kaga adkaatay dhegaystayaal xubinta ciyaaraha halkaas aynoo joogto
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inoo soo koobayay ciyaarihii dhegaystayaal haatanna aanu egna dhankii fanka waxaanu idiin haynaa hees dabacsan adigii iyo dadnimada iyo deeqa ciise wuxuu aafageystay iyo dhibtu yeelay aadmiga sideed uga warlaadahay ma aqoon la-aanba codka macaan iyo deeqa ciise heestii adiga iyo dadnimada ayaanu kusoo gebagabaynaynaa idaacaddeena aroornimo tan iyo idaacaddeena duhurnimona waa jamaal axmed cismaan iyo jaamac buulo jaamac iyo dhammaan bahda v o oo idinle ismaqal dambe oo xiise leh
wana culus baan ararkaaga doon
waxaan way ah